إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuh waa sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgalka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guutada madaaficda mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqeyna ku qaaday kenyaanka ku duulay gobolka gadow ee ku sugan degmada ceelwaaq askari ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay inuusan carruurtiisa arag muddo toban sannadood ah dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay mowduuc muhiim u ah haweenka uurka leh labaatan ruux ayaa ku dhintay iska horimaad u dhexeeya kooxo hubaysan oo ka dhacay dalka hayti ee dhaca waqooyiga qaaradda ameerika
إسلامنا دستورنا قيمة خير وعطاء ضيما نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamij muhiim ah sababka ilaahay baa iskale kow labaadna walaayada islaamka ayaa sababtay in laysugu yimaado oo la dhiso oo la nooleeyo oo dadkii ku kala tegay oo isugu yimaadaan oo ay noqoto degmada caws weyne marka alxamdulilah waa ku faraxsannahay annagana aniga horta deegaan ahaan meesha horuma deganaa jirin laakiin qofku ma ogtaa markuu soo dego ayuuba deegaan yahaaba maogta aniga marka reer coys weynaadaan waxaan u ciri deegaan waa soo degay reer coys weynaan saasuu ahay
halkan weligoy waa la cabireen dhulka isku cabireen jid walba laga baxshay walaal islaamiga dadkii isku yeerta waxay taliyada beelaha isku yimaadoon meel baa laga yimid labada beelood marka laga yimiday waxaa la yidhi waa inaa intaasoo boos la cabiro qoloba qole soo qoran labada beelood waa kala dhacay kala qaateen waa dhulkuwas dhex galay nin walba xale warqadan qabso maxaa kasha booska nasiibka waqti nasiib hal mursaa iyo hal cusaa meelas la heleen waas wixii waxaa naqdaa waxaana washkanis dadka dhama washkanis u noqda Waa- waa la isku dhiganaa waa la isku darmo xaragadu halkan ayay caalkan ayay ka qodday waxay yidhaheen waxaan ku walaalayahaynaa dadkii shalay ku kala cararay oo qabaa'ilka ahaa oo deriska ahaa oo walaalaha ahaa oon isugu keenayna way isugu keeneen waxaa laga dhisay masjid shan iyo labaatan mitir ah dhinaca kaleetana labaatan oo ah ayaa laga dhisay oo weyn ay- oo ay ku duka karaan lix boqol iyo siddeetan qof taqriiban kadibna guryahan adiga aad aragtay oo quruxda badanoo haddaba adiga indhahaagu ay ahaayaan ayaa laga dhisay muhiimadda loo soo guuray oo maaha loo soo degay oo beriga dadkaas qasbaysa aan waxaan rabaa inaan idaacad- idaacadda u sheego ilaa waxaa qasbaya waxaa waaye dalkan marka hore oo maalka laga tabcayo laysla deganay ka tali meehin kutubka ilaahay loo- loo- xu- looga xuguntaba meehin
halkan baa lasoo aadaa howananka laga gataa oo yani marka dadka lagu daaweeyaa subagooda iyo hilibkoodaba dadka lagu daaweeyaa waxaa waaye ganacsatada dibida way ka gataano waxaa waaye loodana way ku caanbaxda iyadana sidoo kaleeto waxay leedahay bad haddana degmadaanu waxay ku xihan tahay badday ku xihan tahay oo ilaa badday jirtaa ba- ilaa badday ku xihan tahay meeshaan Kal- kalluunka waa la nimaadnaa waa isticmaalnaa kalluunka waa isticmaalnaa waana ka ganacsanaa oo barnaamijkan ayaa waxaan baahin doonaa maalinka ciidda saacaddu markay tahay afarta ama tobanka saac ee galabnimo insha allah يا فرحا زهرا نينا غصنا مالا بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشادت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا ramadaan mubaarak ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoona dhanka kale guutada madaaficda mujaahidiinta al-shabaab ay duqeeyeen kenyaanka ku duulay gobolka gadow ee ku sugan degmada ceelwaaq wararkaas waxaa faahfaahinaya hashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan waxay ka fuliyeen gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka gadow howlgalladaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye magaalada muqdisho waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka weerarkan oo dhacay xalafiidka hore ayaa lagu beegsaday xere ciidan oo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin biyo-degeenka xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa sidoo kale ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen degmada yaaqshiid kaas oo lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay cusmaan maxamuud wuxuuna ka tirsanaa maamulka degmada yaaqshiid ugu magacaaban dowladda federaalka sidoo kalena wuxuu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka gobolka gedo guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay madaafiic ku garaaceen xere ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee ku soo duulay soomaaliya saldhiggan kenyaatiga lagu beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxayna wararku sheegayaan inay madaafiicdu ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen kenyaatiga faahfaahin dheeraada weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday kenyaatiga inta uu la-egyahay askari ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir mahad cubayd ayaa soo jeedinaya warkaas askari ka tirsan ciidanka booliska dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay mid kale oo saaxiibkiis ah kaas oo lagu magacaabi jiray atooraha badda dilka askarigan ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay labadooda islamarkaana ay isku maandhaafeen lacago ay gacanta ku hayeen kuwaasoo ay qaab samafalku sheeg ah uga ururiyeen qaar ka mid ah bulshada soomaalida kiiskan dilka ah ayaa markii hore lagu tuhmay qolyo kale oo aan wax lug ah ku lahayn hase ahaatee waxaa markii dambe war-saxaafadeed ku aadan arrintaas iyo xaqiiqda siday wax u dhaceen soo saaray taliska booliska dowladda federaalka kaasoo lagu shaaciyey cidda rasmiga ah ee ka dambeysay dilka askarigan kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigani waxaana isqabsaday labada shaqsi ee kale ah ay bulshada soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo leeleefow oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta kiiskan sida ay bulshada soomaaliya loogu marhabaabiyo oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan gacan ku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhex maray dagaal dhex maray mindi laysku dhuftay kadib ay bistooladda soo dhex gashay dilkana uu fuliyey gacan ku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo sida ku cad warbixinta uu qoray gacan ku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag lixdan iyo ka badan lixdan kun iyo ka badan ah inay dhexdooda taalay uu dabadeed isku khilaafeen uu ku yidhi shaqadan anaa bilaabay anaa watay anaa ogol waxayga samaysan jiray ee iga tag adiga iyo haddaan kaa tagaayo wixii aan kugu leehay xaqa isii iyo kuma siinaya kumba iguma lid shaqada anaa qabsanaya wixii hore u cunta allah kugu anfaco dabadeedna ninkan uu gacan qaad bilaabay isqa qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen mindi kan la baxay kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka gelisay kanna bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay afhayeenka booliska dowladda federaalka ayaa isagoo sii hadlaya siina faahfaahinaya dhacdadan waxa uu yidhi maadaama uu ka xoog badnaa inti laalay uu bistooladiina gacanta kala wareegay dabadeedna uu saddex xabadood ku dhuftay sida ku caddeed kiiska bistooladii iyo mindidii laisku dagaalay asagaana wacay booliiska soomaaliyeed gacan ku-dhiiglaha atooraha baddaa la dilayna soo gaara markii booliisku ay yimaadeen intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqadda saree guriga saaray saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay inay niman shabaaba soo weerareen dileen asagana uu ka badbaaday arrinkaasoo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada soomaaliyed uu ku samaynayo kiiskan uu cad yahay aysa jirin wax shabaaba intii soo weeraray uu gurigan soo galay uu dilay afkiisna uu ku qirtay gacanka dhiglaha inuu asaga dilay marar badan ayay sidan oo kale isku dileen askarta dowladda federaalka waxaase ka badan dilalka ay u geysanayaan dadka maatida ah xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay inuusan carruurtiisa arag muddo toban sannadood ah maxamed ciise ayaa ka waramaya maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa baarlamaankii hore dhowaana ku guuldaraystay in lagu daro xildhibaanada cusub ayaa shaaca ka qaaday inuusan waxba ka faa'iidin kasoo mid ahaanshaha dowladda federaalk oo uu ku jiray muddo ka badan toban sano dalxa ayaa xusay in dhibaatooyin badan kala kulmay ka mid ahaanshaha dowladda federaalk wuxuu sheegay inuu halis badan oo naftiisa ah la kulmay isla markaana uusan toban sano arag carruurtiisa meeshii laga soo bilaabay raggii utaagnaa baan ahay waa fahamsooma toban sano meel kalaan ku sheegay carruurtayda ma aanan arag ani nin walaalkiisi la dilayaan ahay nin wiilkiisi la dilayaan ahay nin lix istaafkiisa ka tirsan la dilayaan ahay dadka kuwa aniga aan saaxiibada aan ahaa ee aan lasoo halgamay ayaa qaarkooda maanta ee ayaga ay u dhinteen aan ogahay ayaa weli maaragtay wejigay maaragtay iyaga hortaagan yihiin oo aan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel haddaan irahdo maanta o dhantina aan la gaaraynin xanuunkaasi baarlamaan anagoo ku dhex jirno oo weerar nalagu soo ekeysayaan arkay madaxtooye anagoo joogno madaaficiinna lagu garaacan aragnay dalxa oo si indha la'aan ah u taageeri jiray farmaajo ayaa goor sii horeysay sheegay in loogu baxay balan laga qaaday oo ahaa in lagu darayo xildhibaanada cusub laba bilood ka hor ayay ahayd markii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo shuute uu isna sheegay inuusan muddo toban sano ah harag xaaskiisa iyo carruurtiisa baqdin uu ka qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab darteed dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay mowduuc muhiim u ah haweenka uurka leh maxamed amiin ayaa faahfaahinaya doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo si joogto ah u qayb qaata barnaamijka aqoon iyo ogaal ee xalay ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka tala bixiyey xanuunka ay soomaalidu u taqaano kalaamisada oo ku dhaca haweenka qaar markii ay uurka leeyihiin siiba xilliyada ay dhalaan doctoorka oo sharaxaya xanuunkani sida looga gaashaaman karo ayaa waxa uu yidhi haweenka uurka leh gaar ahaan marka ay gaaraan lix bil ilaa iyo wixii ka dambeeyo haweenka qaarkood waxaa ku dhaca cudur loo yaqaano ekalamsiyaliyada cudurkaas oo marka hore ku bilaawdo ekalamsiya soomaalida way taqaanaan gabdhaha markay foolanayaan carabkay iska qaniinayaan bareeshirkooda kacayo waa cudur aad u halisa oo halis halis halis u ah canunka ku jiro uurka iyo haweenada inay isku dhintaan halis loogu jiro waay gabdhaha marka uurka leh marba hadday lix bilood gaaraan waxaa qasab ah in la socdo dhiigooda meeshuu maraya bareeshirkooda in la cabiro waa loo baahan yahay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi waxa uu ku daray astaamaha ugu horreeya ee lagu garan karo in haweeneedu soo wajahay xanuunka cudurka marka kalamsiyada waxaa kaloo lagu ogaa karaa qofka marka horaato ama gabadha marka horaato waxaa ku dhacayo kaadideeda waxaa soo raacayo haweenka brotiin badan baa soo raacayso kadib macaan iyo sukor badan baa soo raacayso kadib dhiigga ayaa kacaya marka gabadha uurkale waxaa loo baahan yahay si kalamsiyadaas looga badbaado in markasta cabir lagu sameeyo sidoo kaleta gabdhaha uurka leh waa inay cayilka badan aad iskaga yareeyaan kalamsiyada waa khatar hooyada qabta iyo cunugeeda waxaa lagu kala badbaadi karaa oo keliya in markiiba qalliin deg dega la sameeyo dhakhaatiirtu ayaa waxa ay aad ugu talinayaan in haweenku ay la socdaan xaaladooda caafimaad gaar ahaan xilliyada ay uurka leeyihiin weliba mar hadday lix bilood gaarto waxaa haboon in bishiiba mar ay eegto xaaladeeda iyo inuu dhiiga kacsan yahay oo in kale warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan ugu yaraan labaatan ruux ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen isku dhacyo u dhexeeya kooxo hubaysan oo ka dhacay duleedka caasimadda waddanka hayti warbaahinta dalkaas ayaa ku warantay in dadka ku dhintay iska horimaadyadana ay ka mid yihiin siddeed ruux oo hal qoys ah kuwaasoo ay ku jiraan carruur yaryar iyadoona xustay in boqolaal qof ay ka barakaceen deegaanada ay dhirirtu ka dhacday dagaallo qaraar ayaa maalmihii lasoo dhaafay kooxo hubaysan oo maafi ah waxa uu ku dhex marayey deegaano ku teedsan waddada isku xirta caasimadda iyo gobolka waqooyi ee waddankaas sidoo kale isku dhacay khasaare sababay ayaa ka dhacay xadka uu dalka hayti la wadaago jamhuuriyadda dominic sida uu sheegay xafiiska waddankaas ay ku leedahay waxaa loogu yeero qaramada midoobe xaaladda ammaan iyo tan bini'aadanimo ayaa sii xumaanaysa waxayna xasilooni darradani timid sida ay sheegeen ka gadaal markii la dilay madaxweynihii waddankaas toddobadii bishii julaay ee sannaddii labada kun koob iyo labaatanka wargeyska wall street journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in korarka awoodda kooxaha hubaysan ay khatar ku yihiin jiritaanka waddanka hayti islamarkaana ay albaabada u furayso mawjado xasilooni daro ah oo ka dhacda gobolka karibiyanka ee ka kooban shan iyo labaatanka waddan uu ku jiro hayti islamarkaana dhaca waqooyiga ameerika warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa